bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal idinkiiba meel walba aad joogtaan kuna soo dhowaada warka subaxi raadiyo muqdisho qodobada ugu doodkaroona warkana waxaa ka mid ah saaka ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale wafdi uu hogaaminayo ayaa maalintii labaad waxa ay ku sugan yihiin magaalada beledweyn iyagoona halkaas kulamo kula leh ururada bulshada rayidka ah iyo sidoo kale maamulka magaaladaas wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu gaaray magaalada cadaado oo xarun kumeel gaar ah u ah maamulka galmudug maamulka degmada boondheerana waxa uu ka codsaday dadka shacabka ah ee ku nool degmadaasi inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka amniga si looga hortago kooxaha geysanaya qaraxyada dad shacab ah oo kooxda al-shabaab ay ka barakiciyeen bariga gobolka gaduud ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhibaatooyinkai maleeshiyaadka al-shabaab oo gobolkaas ugu geysteen qodobada dibaddana waxaa ka mid ah golaha iskaashiga carabta ayaa waxaa ugu baaqay qaramada midoobe inay soo farageliso xaaladda suuriya ka jirta si loo joojiyo duqeynta cirka ah oo ka socota magaalada xalab taasoo ay sheegeen inay ku dhinteen boqolaal dad rayid ah
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkaoo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
qodobadaas aad maqasheena dhegaystayaal waxay ahaayeen kuwii ugu door karoonaa warkeena subaxnimo taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labada bisha oktoobar sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka haatanna iyagii oo faahfaahsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo sidoo kale wafdi uu hogaaminayo ayaa maalintii labaad waxa ay ku sugan yihiin magaalada beledweyn iyagoona halkaas kulamo kule leh maamulka gobolka hiiraan iyo sidoo kale waxgaradka iyo ururada bulshada rayidka ah sida uu warkan beledweyne inooga soo diray waryaheena ibraahim maxamed geedi ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carto oo shalay soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan oo xalay ku weyday magaalada beledweyne ayaa waxaa lagu wadaa maanta inuu kulan la qaato maamulka gobolkan hiiraan iyo qeybaha bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne kulamadan ayaa la filayaa in looga hadlo xaalada guud ee dalka iyo sida loo arki karo dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ay ula shaqeyn lahaayeen maamulka gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo dhowaan lagu wado in looga dhawaaqo magaalada joware ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay shalay in magaalada beledweyne uu yimid inuu wadatasho la sameeyo dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolkan hiiraan maadaama dhowaan la filayo in doorasho dalkay ka dhacdo sooaalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka wafdigiisa ay ku yimaadeen magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan ayaa waxa ay imaaneysaa iyadoo maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ay ka socto magaalada jowhar inkastoo qaar ka mid ah qabaa'ilka dan gobolku ay dhaliisan yihiin qaabka wax u socdo sidoo kale sooaalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkan ugu dambeeyay magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan ay imaanayeen dad doonaya inay ku biiraan maslaxa siyaasadda ibraahim maxamed geedi raadiyo muqdisho beledweyn
wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu gaaray magaalada cadaado oo xilligan xarun kumeel gaara u ah maamulka galmudug jenaraal cabdiqaadir sheekh cali diini wasiirka gaashaandhigga oo yaa waxa uu booqday magaalada cadaado waxaana uu faahfaahin ka bixiyey ujeedka uu u tegay magaaladaas
waxaan kusoo gaaray safar gaabanaya waxaan kusoo gaaray magaaladan cadaado iyo gobolada dhaxaba taas oo muxuu ahaat oo aan la kulmay maamulka gobolka aan la kulmay aan ka wada hadalnay arrimo huseeya xagga nabadgelyada iyo xag kalaba waxaan rajaynayaa inaan sii joogi doono haddii alla idmo maalmo inaan sii joogi doono si aan u indhaidheyno baahida halkan ka jirta xag nabadgelyo ama ha noqoto ama xag horumarin ha noqotee isla mar ahaantaasna aan bulshada qaybaheeda kala gedisan aan arki doono haddii alla idmo ayaan halkaan u imid aad iyo aad baanan muxuuaha nala ku soo dhoweeyey magaalada iyo deegaanka insha allah biidni illah alkariim wixii ka dambeeyana waa iswaraysan doonaa waraysiga iyaga waa sii wadi doonaa hadda alena waa badan tahay mataqaanaa ama arrinta hagaalka ka dhacda ha noqoto ama cadaada laftigeeda arrimaheeda ka socdo xag siyaasadeed ha noqoto ama caabudaha ha noqoto ama gobolka guud ahaan ha noqotee waxaa weeye eh, mas-uuliyiinta gobolka ama muxuu ahaa eh, ka shaqaysa oo ha noqoto mas-uuliyiinta ka ti- mas-uuliyiin badan oo gobolka u dhalatay oo ayaguna meelo kala gedisan ka yimid iyo soomaaliba intaba waxaa weeye arrimo badan oo kala gedisan baanu u soconaa aan jecelnahayna inaan kala qayb qaadano maamulka iyo muxuu ahaa shacabweynahaba intaba intii waxaa weeye waa lagu tala jiraa oo waxaa ahaa ama qorshaheeda waa lagu tala jiraa guud ahaan eh, waxaa weeye haddaan kuu kala qaado deegaanka laftigiisa iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo nabad muxuu ahaa ciidamada ammaankaba intuba way way u diyaar yihiin waana oo la qabanqaabinayaa sidoo kaleeto ciidamada amisom iyaguna way ka qayb qaadan doonaan iyaga laftigooda ammaanka eh, inta doorashooyinku socdo way ka qayb qaadan doonaan iyo doorashooyinka ka bacdiba eh, si loo sugi lahaa ammaanka gobolka
wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya oo gaaray magaalada cadaado iyo kaasiya waxyaabihii uu kala hadlo maamulka cadaado iyo sidoo kale kulamada uu la qaato saraakiisha ciidanka ee halkaas ku sugan ee milatarigana barnaamijyadeena iyo wararkeena soo socda ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan gudoomiyaha degmada boondheere qaasim cabdulaahi ayaa waxaa ugu baaqay dadka shacabka ee ku dhaqan gobolka banaadir inay ciidanka gacan siiyaan si looga hortago kooxaha qaraxyada ka geysanaya goobaha ay dadka rayidka ah isugu yimaadaan gudoomiyaha ayaa dhinaca kale waxa uu faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxii- qaraxii shalay ka dhacay maqaayadda lagu magacaabo blue sky oo ku taala degmadaas
run ahaantii sidaad arkaysa maanta arrintan meesha waxaa ka dhacday arrin oo sidii loo rabay aan horgelin ilaahay baa mahadda iskale maxaa yeelay eh, meesha inta badan dhallinyaro iyo odayaal iyo dad badana meeshaan eh, xilligaan oo kale fadhi jiray waxay rabeen inay bul- dhibaato badan gaarsiistaan laakiin ilaahay mahaddiisa siday rabeen uma hirgelin Eh, siday arkayseenba eh, gaari ayaa meesha ku qarxay gaariga wuxuu dhib gaarsiiyey baabuur meesha tiilay waxaa ku dhintay ilaa hadda inta la xaqiijiyey laba qof saddex ilaa afar qofna dhaawaca halka inta ayuu gaarayaa Eh, siday rabeen runaanta waxaan dhihi karnaa umaysan hirgelin Eh, dhibaato badan ayay la damacsanayeen bulshadan eh, meesha iska ganacsanaysa dad shacaba baa meesha joogay Eh, taa waxay kutusinaysaa marka inay wax dad arxanlaawayaal ay yihiin shacab iyo dawlad iyo ciiday turayna aysan jirin bulshada soomaaliyeed waxaan rabnaa marka waad arkaysaan dhibaatada ay geysanayaan wuxuushtu waad arkaysaan arxandaradooda waad arkaysaa inaysan dawlad aan beegsayn ay been ka tahay ay bulshada beegsanayaan oo barihii bulshadu ay ku qaxway jirtay dadka shacabka ay isu imaan jireen inay saan u qarxinayaan marka sidaa darteed bulshada waxaan ka codsanaynaa in hay-adaha amniga la shaqeeyaan xogta soo gudbiyaan ha- aanan loo kala harin qoladan muxuu ahaa dhagarqabayaasha sidii looga hortegi lahaa aad iyo aadaan u mahadsantihin
dadka shacabka ah ee kasoo barakacay deegaano kamid ah gobol galgaduud gaar ahaan dhanka bariga ayaa waxa ay la kulmeen dhibaatooyin aada u fara badan kuwaasay u geysteen maleeshiyaadka al-shabaab dadkan ayaa waxaa laga soo barakaciyey deegaanadii ay ka deganeen gobolkaas kadib markii ay kooxda al-shabaab dadkaasi dhibaatooyin aada u fara badan u geysatay warbixin dadkan ay arrimahaasi uga hadlayaan ayaa waxaa magaalada dhuusamareeb nooga soo diray waryaheena maxamed deeq cabdi maxamed
muddooyinkii ugu dambeeyaba waxaa isi soo tarayay dhibaatada maleeshiyaadka kooxda argixisada ee al-shabaab ee ay u geysanayeen ee dadka shacabka ah ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka galguduud gaar ahaan ee dhinaca bari iyadoona deegaana aad u fara badan ee dadkii ku sugnaay ay isaga soo tageen maadaama maleeshiyaadku ay ahayd dhibaatada ay ku hayeen mid isdabajoog ah deegaanka biyacadde waxa uu ka mid yahay deegaanada maleeshiyaadka ay dhibaatada ku hayeen dadka shacabka ay degaan qaar ka mid a dadka ayaana isaga soo guuray iyagoona caruurta iyo xoolahooda kala soo baxsaday dhibaatada maleeshiyaadku ay ku hayaan xasan cali axmed waxa uu ka mid yahay dadka isaga soo tegay deegaanadaasi islamarkaana soo gaaray deegaano ka mid ah isla gobolkani galguduud ee bartamaha soomaaliya waxa aanu kula kulmay degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud waxa uuna iga warbixinayaa dhibaatada maleeshiyaadku ay ku hayeen muddooyinkii lasoo dhaafay iyo waxa ku dheliyey inay isaga soo tagaan deegaanadii ay deganaayeen iyo dhibaatada uu arkay oo maleeshiyaadku dadka ay u geysanayeen nimankan eh, ummadda islaamka adhibay ayaa dhibaato xoog lanagu gaarsiiyey Eh, waxayna naga dhaceen xoolihii aan haysanay qaar ka mid ah dadkii inta badan deegaankaasi waa ka soo barakaceen dad eh, duurka iskaga jiraya dad deegaanadan hadda anugu aan joogo aan soo gaaray eh, nagula sugan ayay dadkii eh, ka sinmeen Eh, waxaa ka mid ah eh, annaga dad waxaan ahay xoolo dhaqato ah Eh, goobihii aan biyaha usoo doono jirnay ayay naga hor istaageen Eh, dad badan ayayna ku dhibaateeyeen Eh, waxyaalo intaa ka badanna way na soo gaarsiiyeen xataa xoolaheenna qaar ka mid ah waxay noo soo togoysay inaan ka soo aruursanno ama aan ka soo wadanno wixii meeshaas nooga haray ama baadiga nooga ahaa xoolo badan ayaa meesha uga soo tagnay dhibaatada waa iska badan tahay horta rumaantii awal deegaanka iyadoo ganacsigu aad ugu yaraa oo dadka deegaanka meesha deganaay ganacsigooda iska hooseeyey haddana inta yartahay heedoo loo doonan jiray waxyaabaha cuntada ama sida sokortii ama burkii iyo bariiskii waxyararka ahaa iyadoo loo doonan jiray ayadana waxa weyaan waxay noqotay qayb la gubay iyo qayb waxaweye ka barakacday meeshii biyo la-aantii waxaweye saameyn kula yeelata xasan ayaa waxa uu ugu baaqay dowladda dhexe soomaaliya iyo ciidamada qalabka sidaha in laga soo gaaro dadka shacabka ah ee maleeshiyaadku ay deegaanadaasi ku dhibaataynayaan horta halkaa waxaa degan waa dad soomaaliyeed waa dad dowladda soomaaliya sugaya dowladda soomaaliyeed iyo ciidamada ciidanka qalabka sida ee dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqi lahaa in ay kasoo gaaraan dadkaas soomaaliyeed oo ku dhibaataysan meesha oo xoolahoodii iyo hantidoodii intaba ku waayey haddana ay usii dheer tahay inay weli dalka kusii jiraan iyadoo qorax iyo weliba roob la-aan deegaanadaasi ka jiraan oo dhibaatada kulul ay halkaa ka taagan tahay marka waxaan u baaqi lahaa dhammaan dowladda soomaaliya in ay halkaa gacan weyn ka geedo sidii ay ummadda uga dulqaadan lahayd nimanka cadowga ku ah ummadda muslimiinta ah ee dhibaatada weyn ugu soo gaarsiiyey ma ahan oo keliya xasan iyo qoyskiisa dadka isaga soo barakacay ama dhibaatada maleeshiyaadku ay ku hayaan balse waxaa jira dad kale oo shacab ah oo deegaanada weli ku harsan islamarkaana maleeshiyaadku ay dhibaato xoogan ku hayaan mar waliba sida xoolahooda in ay dhacaan in dadka qaar ay dilaan iyo kuwo in si sharci darro ah isaga wataan islamarkaana ay xirxiraan maxamed deeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb
dhegeystayaal kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada wararka gudaha ee soomaaliya haatanna waxaan aadaynaa dhanka iyo caalamka golaha iskaashiga qaliidka ayaa ugu baaqay qaramada midoobe inay soo farageliso in la joojiyo duqeynta cirka ah ee lagu hayo magaalada xalab ee dalka suuriya iyadoona duqeyntahaas ay sheegeen inay ku dhinteen boqolaal dad rayid ah golaha oo ay xubno ka yihiin dalalka sacuudiga imaaraadka carabta baxrayn kuweyt iyo cumaan iyo qatar ayaa waxa ay sheegeen in weerarada cirka ah ee dowladda suuriya ay ku hayso magaaladaas ay si qorshaysan ugu beegsadaan goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ah waxaana ay tilmaameen inay doonayaan in lasoo afjaro xadgudubka lagu hayo dadka rayidka ah baaqa ayaa waxaa soo saaray iskaashiga khaliidka carabta wadamada laysku yiraahdo waxaana faafiya wakaalada wararka ee sacuudiga wararka u faafisa xogayaha uu golahaasi leeyahay ayaa qaramada midoobe waxa uu si dhaqso leh uga codsaday in weeraradaasi la doonayo in la joojiyo xalabna ay si caadi ah kusoo noqoto in la afjarana ay muhiim tahay sidoo kale golaha khaliidka qaramada midoobe waxaa ugu baaqay in la fuliyo qaraaradii kasoo baxay golaha ammaanka ee ku aadanaa xaaladda dalka suuriya baaqan dalalka qaliidka soo bax ayaa waxa uu soo baxay saacado un kadib markii magaalada dhanka ay mucaaradka ku haystaan isbitaalkii ku yaalay la duqeeyey gebi ahaana la burburiyey oo dhowr madfac oo dhanka cirka ah lagu dhuftay maraykanka ayaa weli waxa uu ku dhegan yahay mowqifkiisii ahaa in xalka keliya ee dalka suuriya uu ku degi karo ay tahay in wadahadal wax kasta lagu dhammeeyo hase yeeshee waxaa jira warar kale oo sheegaya in aysan dalalka kale ee kulugta leh dalka suuriya uu ka mid yahay ruushku in arrintan ay doonayaan in lagu soo afjaro dagaal warkiina dhegeystayaal waa naga intaa